Haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii dambe si weyn ugu soo biirayay goobaha lagu barto farsamada gacanta si ay wax uga bartaan. Xirfadaha ay bartaan haweenka ayaa waxaa ka mid ah karinta dharka, qurxinta haweenka, harqaanka, iyo xirfado kale. Qaar ka mid ah haweenkaasi wax ka barta xarunta farsamada gacanta ee HablaCab ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay bartaan iyo sababaha ku dhaliyay inay bartaan farsamada gacanta.
waxaa meeshaan ka bartaa dhar karinta oo maxaa la dhahay xirfad fudud ah adiga bishii waxaan bilaabay bishii afaraad inay ahayd aan jeclahay waxaan u arkay inay tahay shaqo fudud oo adigu gurigaada jooga aad ka shaqaysan kartid oo aadan meelaha fariisan oo yaayin iyo waxaas aadan gadin ilmahaadana kaa dayacmin haddana waan ku guulaystay in badanna waa ka fahmay farqi dheer ayaa u dhexeeya waayo markaa meesha imaanaya ma garanaynin dhar karinta waxay tahay laakiin hadda waan bartay waana karsadaa waana shaqo aada u fudud oo haweenka xaggeeda aada ugu fudud inay bartaan haa waa iibgeeye dhar ani aan kariye waa iibgeeye markaan karino markaa aan go-a camal markaan karino waxaan iibinaynaa shan iyo toban ilaa intii afar iyo toban meelahaas waa iibinaa diracyada camalna toban doolar camal waa iibinaa waxaa igu dhaliyay xirfad aan jeclahay bay ahayd dan waxaan sameeyey inaan bilaabo barashadeeda waxaan bilaabay adi waxaan dhiganaa hal bil camal isbedel weynaa nafteeda iyo horumarkayga ka dareemaya waa wiig haddaa joogtid waa baranaya aada iyo aad ani markaa imaanaya iyo hadda laba farqi ay dhexeeya hadda make up waa marin karaa timaha waa fooneyn karaa sidoo kale cilaankan waa saari karaa cilaanka ii saaran hadda anaa saaray yes waxaan rabaa inaa gabar businesska ku biirto noqdo dan xirfadayadana kula biiro make up madax hagaajin burciso haddii loo fooneeyo tima dabaal tawaal baraa anoo dhucel yaray gabdhaha yararka oo dariska waa soo aruursan jiray waa kuna waa ku babaran jiray haddana maasha allah waxaan la xarbiyo oo ilaahay wuu ku guuleeyey haddii cilaan la dhaho cilaanka way saari karaan meekaabka sidoo kale madax hagaajin tima dabaal intaba waaga hore aan ku babaran jiray dadka iimaan lahayn laakiin marka aan bartay inaan wax tari kara aan ogaaday waa meel furtay waa ku shaqaysanay maasha allah waan ku guuleystay xirfadeeda waa xirfad hadda fiican oo aan ku shaqaysan noqotay